hay-adda hoobe iyo dallada dhallinyarada sca khaatumaha ee dayra ayaa si wadajir ah u daahfuray tababar muhiim ah oo la siinaya toddobaatan dhallinyaro kuwaasi oo ka kala socday ururada hoos yimaada dallada tababarkan ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayay fahamka dhaawacyada maskaxda soo gaaro iyo sidaa loola tacaalo waxaana daahfurka munaasabada ka hadlay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha shaqada iyo shaqaalaha jaamac maxamed mursal iyo mas-uuliyiin kale hadda aan usoo istaagay horta traininkii waa inoo furan yahay insha allahu subxaana wa tacaala wuxuuna socon doonaa muddo saddex cisho ah ka wasaarad ahaan annaga sharaf gaar ah bay noo tahay in shaqadii aan anagu qaban lahayd in ururka dayr dalladda dayr iyo tiimkan hob ayuu istaageen mowduuca laga hadlayana waa mowduuc aad iyo aad u xasaasi ah oo ah ka hadlaya mental health caafimaadka maskaxda dad badan baa waxay moodayaan marka laado mental health qof waalan say suhuur sheegtay qof caadiya dhammaanteen waxaynu la kulmaynaa mental problems
magacay waxaa la yidhaahdaa faysa cabdi warsame dadki yaqaana reer norway baan ahay waxaan ka socdaa organizationka la yidhaahdo hob competence center wuxuuna u taagan yahay norwejiga hob waxaa la dhahaa rejo aniga horta wadanka waxaan imaaday laba kun iyo kowdii baan imaaday laba isbuuc baan joogay iyo saddex maalmood wakti aad u fogna way ahayd magaaladuna sidan mayan ahayn runtii then hadda igu soo xigta oo jimcadii imaaday marka anoonan ku dheeraanaynin reasonkan xaggan u imaaday waxay ahayd inaan eegno horta number one baahida maxaan dhalinyarta maxaa xaggan baahi haysata haddaad tahay dhalinyar oo ku fiican iskuulka maasha allah iskuulkaaga sii wado laakiin haddaad dareemaysid maskaxdaada inay culays iyo zaa'id fara badan uu kusoo karay bacda dagaalka aad isleeda ka niyad jabtay waxaa ogaataa farsamooyin kale baa jira training programyo kale waa laydin furi doonaa insha allah waxyaalo badan oo idin tusay fursadahina inaad si kale uga faa'iidaysanaysaan baa jirta muddooyinka u dambeeyey waxaanu xooga saaraynay in annaga ka dhallinyar ahaan aanu aqoonta dhallinyarada dhisno kor u soo qaado waxaynu ka soo baxnay xaalad iyo marxalad culus oo wakhtigeeda iyo waayaheeda lahayd oo dhallinyaradu shafka xabadda u dhiganaysay oo wiilka dhallinyarada ah ee magaalada jooga ee aan qori sidan la takoori jiray la caayi jiray lala yaabi jiray mowduuca aynu ka hadlayno waxaa hormuud inooga ah oo inu hogaaminaya oo halkan fadhiya fayse cabdi warsame sucaad cali cabdulqaadir iyo cayshe cabdi maxamed oo runtii ka socda magaca halkaad ku arkaysaan oo la yidhaahda hab oo ah institution ka jira norway ee dhallinyaro badan oo aqoon-yahana oo eliidana ay ku midaysan yihiin runtii oo reer sc khaatumo ah oo aan rajaynaynana inaanu noqon traininki u horreeyey tababarki u horreyey lakin aan rajaynayna inuu noqdo ibafur wax weyn oo miisaan loo dhaxalgalana ee deegaankan laga fuliyo